ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo talaado ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqol lixdan iyo koowaad iyadoo ay dhaceen howlgallo lala beegsaday ciidanka yuhuudda kooxda xuufiyiinta ah oo waqooyiga dalka yaman ku soo riday diyaarad ay leedahay dowladda maraykanka nusratul islaam walmuslimiin oo qaaday weerar culus oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada xukuumadda burkina faso gantaalo lagu weeraray saldhig ciidamada maraykanku ku leeyihiin dalka ciraaq ciidamada yuhuudda oo sheegay saaka inay bilaabeen inay gudaha u galaan koonfurta lubnaan kadib markii ay maalmo xiriir ah duqaymo halkaasi ka wadeen sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan carruur beddelan oo ku dhalanaysa khaza sababo ku aadan duqaymaha yuhuudda ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil gordhow ayaan soo gudbi doonnaa insha allah ayaan ku horrayna qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii saddex boqol lixdan iyo koowaad oo xiriira iyadoo sidoo kale ay dhaceen howlgallo lala beegsaday ciidanka yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan beder assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka khaza waxaan maanta oo talaadaah dhanka kana ku beegan maalinkii saddex boqol lixdan iyo koowaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza weeraro xukugalla ah oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada danta galbeed iyo dagaalo lagu jebiyey askarta sahaynada magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza dhacda ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan oo xagga dhulka ah waxaana duqayntaas sababtay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah madrase lagu magacaabo shajaacatul umamiya oo ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah kuna taala xaafadda tufaax ee bariga magaalada khaza ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan waxaana duqayntaas sababtay istishaadka dad aad u badan oo barakacyaasha ka mid ah iyo dhaawac kuwa kaloo fara badan sidoo kale xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza silsilada duqaymaha uu ka dhacay waxaa ku shahiiday afar iyo toban ruux oo shacabarayd ah halka ay ku dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale sida ay sheegayaan ila wareedyo maxaliyah oo warbaahinta la hadlay duqaymahan ayaana waxay badankooda beegsadeen goobo iyo guryo ay degan yihiin qusas shacab ah kuwaasoo ka soo barakacay waqooyiga koonfurta iyo bariga magaalada khaza halkaasoo ay si xidhiira uga soconayaan duqaymaha cadootooye ee yuhuudda deegaanka qarbatil cades ee bariga magaalada rafaax duqan ay yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday sidae la soo warinayo saddex ruux oo shacab ah halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan islamarkaana la geeyey xarumaha caafimaadii ku yaala marinka khaza dhimasho iyo dhaawac tirabella ayaa sidoo kale ka dhashay duqan ay yuhuudda ka geysteen bariga xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza waxaana sida la soo warinayo duqaynta ay si gaara u beegsatay guri ay ku sugnaayeen dad shacaba oo ku yaala bariga xeradaasi saacadihii lasoo dhaafay duqaymo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen marinka khaza waxaa ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan waxay warbaahinta soo warinaysaa in duqaymaha halkaasi ka dhacay ay ku shahiideen dad gaaraya soddon iyo kow ruux halkii ay ku dhaawacmeen tobanaan ruux oo kale sidoo kale duqanay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada deelilbalax waxay ku dileen afar ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaleo fara badan sidoo kale waxay tilmaamayaan wararka naga soo gaaraya marinka godoonsan ee khaza in ciidamadii yuhuudda ee duqan aad u xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen isbitaalka shuhadaa ul aqsa ee magaalada deylilbalaax waxaana duqayntaasi ku shahiiday dadaadu fara badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale dadka duqaynta ku shahiiday ayaana waxaa ka mid ahaa haweeney saygeeda iyo canug yar oo ay dhashay sida laga soo xiganaya lawareedyo dhaqaatiira oo ku sugan shuhadaawul aqsa magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan oo ay ku dilin saddex ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kale deegaan kaalmawaasi oo ay ku sugan yihiin dadaado fara badan oo shacab ah ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqin aad u xoogan oo waxyeello adag geysatay tan iyo maalintii shalay ciidamada yuhuudda duqaymaay ka geysteen magaalada khaza waxaa ku shahiday tiro aad u badan oo shacab riid ah dadka duqayntaasi ku shahidayna waxaa ka mid ah lix iyo toban ruux oo suxufiyiin ah kuwaasoo ku sugnaa marinka godoonsan ee khaza waxayna tani ka dhigan tahay in ciidamada yuhuudda ay si ulakaca u beegsanayso suxufiyiinta soo gudbinaya wararka la xidhiira duqaymaha yuhuudda ee marinka khaza waxayna tirada guud ee suxufiyiinta ku shahiiday marinka khaza ay gaaraysaa in ka badan boqol toddobaatan iyo afar suxufi kuwaas u kala shaqaynaya qaar ka mid ah warbaahinada caalamka dagaalka gardarada ah ee ka soconaya marinka khaza ayaa wuxuu galay labiiyo toban bilood oo xidhiir ah waxayna si ulakaca yuhuudda u duqaynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha taqriirka maalinlaha ee soo saarayso wasaaradda caafimaadka ee qidaaca khaza ayaana muujinaya xasuuqa afar iyo labaatan saaclaha ay geysanayaan ciidanka lagu carbiyey daadinta dhiiga abriyada ah tirada guud ee dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada ayaana waxay marayaan in ka badan boqol soddon iyo toddoba kun oo iskugu jira dumar iyo carruuran waxba galabsan sidoo kale waxaa jira tobanaan kun oo shuhada ah oo ku hoos xaniban burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda qaramada midoobey ayaana waxay tibaaxaysaa in dhulka khaza ay ku jiraan wax ka badan afartan milyan oo tan oo walxaha qarxa ah kuwaasoo aan weli qarxin lagana cabsi qabay inay geystaan waxyeello kaloo aad u daran dhanka kale ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay weeraro xooggallaa ku qaadeen deegaano badan oo dhacadaanta galbeed ee gumaysiga yuhuudda ku hojiraa waxayna yuhuudda halkaasi ku dileen dadaado badan oo shacab ah halkii ay ku waxyeeleeyeen kuwo kaloo fara badan waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda geysteen howlgallo xirxiritaan ah oo ay ku xidheen dhallinyaro badan oo falastiiniyiin ah oo ku sugnaa qaar ka mid ah magaalooyinka ay weerareen ciidamada yuhuudda waxay subaxii hore maanta weerar xoogogalla ku qaadeen magaalada naabolis ee waqooyiga daanta galbeed waxayna halkaasi ku tuureen banbooyin aad u xoogan oo dadka shacabka ah waxyeellaada gaarsiiyey dhismayaal iyo guryo dhowra ayaan halkaasi ku burburay ciidamada yuhuudda ayaana waxay daanta galbeed ka wadaan weeraro aad u xoogan oo ay ku barakicinayaan dadka shacabka ah ee xaqa u leh deegaankooda sidoo kale deegaanka taaquuc ee dhaca koonfurta magaalada beytlaxam ee daanta galbeed waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen weerar aad u xoogan oo ay dad badan oo shacab ah ku dhibaateeyeen sidoo kalena ay fuliyeen howlgal xirxirtaan ah oo ay ku xidheen wax ka badan toban ruux oo dhallinyaro falastiiniyiin ah waxaana dhammaan dhallinyaradan si toosa loogu dhaadhiciyey xabsiyada ay gacanta ku hayaan ciidamada arxanka daran ee yuhuudda halkaasoo ay ku marayaan dhibaatooyin kala duwan waxaa sidoo kale weeraro xukugallaha laga soo tawanayaa deegaanada hoos yimaada magaalada alqudus ee ku hojirta gumaysiga maamulka sahaynada deegaanaday xoog ku galan yuhuuddana waxaa ka mid ah deegaanka kaldiya oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada barakaysan alqudus waxayna halkaasi ciidanka yuhuudda ka geysteen dhibaatooyin aad u daran oo karan ah dadka shacabka ah guryo aad u fara badan oo halkaasi ku yaalayeen sidoo kale dumiyeen ciidamada yuhuudda ee xaaqidiinta ah magaalada alkhaliil ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen weerar aad u ballaaran oo ay ku beegsadeen dadka shacabkii aan waxba galabsan ciidanka yuhuudda ayaana waxay halkaasi ka geysteen xadgudubyo iyo gobodfallo kala duwan oo kanadna shacabka abriyada ah guryo iyo xerooyin ay dadka qaxootiga ah ku hooyanayeen ayayna ciidanka yuhuudda dhulkala simeen waxaa sidoo kale la soo tabanaya in magaalada alkhaliil lagu xidhay laba wiil oo dhallinyaro ah kana mid ahaa bulshada ku dhaqan magaaladaasi dhanka kale weeraro aad u xooganayay ciidamada muqaamadu ku beegsadeen ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaanay weerarada ugu xoogan ka dhaceen magaalooyinka khanyunis iyo rafaax oo labadooduba dhaca koonfurta marinka khaza waxaana muddooyinkii dambe magaalooyinkan uga dhacayay weerarada aadka xoogan ee lagu bigsanaya ciidanka gumeystaha guutada alqasaam waa garabka milatari ee muqaamada ayaa waxay sheegtay in dagaalyahanadooda ay beegsadeen laba kolonyo oo ka tirsan milatariga sahaynada xilli ay ku socdaalayeen bariga magaalada khanyunis gaari mikrafo ay kolonyadani wateenayeen muqaamadu la beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan war ka soo baxay alkhasaam ayaana lagu sheegay in dagaalyahanadooda ay dileen tiro aad u badan oo askarta yuhuudda ka mid ah halkii ay dhaawaceen kuwo kaloo fara badan isla magaaladani ayay ciidanka yuhuudda kula kulmeen weerar si aadaan loo soo qorsheeyey oo dabagal ah waxaanay muqaamadu sheegtay in weerarkaasi ay ciidanka yuhuudda ku gaarsiisay jab aad u xoogan oo dhimasho iyo dhaawac tirabeel la yskugu jiraa waxaana goobta weerarka uu ka dhacay ku soo degtay diyaarad nooca qumaatiga u kacda waxayna halkaasi ka daabushay miidka askarta yuhuudda ee goobta lagu dilay iyo kuwii si darqiga u badbaaday ay soo gaareen dhaawacyada kala duwan magaalada rafax ayuu sidoo kale dagaalyahanadu wax iskacaabinta falastiiniyiinta ku biigsadeen gaari kale oo mikraaf ah iyo sidoo kale baldoosarka ee milatariga yuhuuddu isticmaalaan waxaana gawaadhidan lala biigsaday gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaanay labadooda ku basbileen goobtii lagu biigsaday dhimasho iyo dhaawac ayayna u qaybsameen wixii askariga gawaadhidaasi ku sugnaa bariga magaalada rafax ayuu sidoo kale muuqamadu ku beegsadeen gaari ay ciidamada yuhuuddu saarnaayeen waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday badi askartii gaadhiga saarneed halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan ciidamada yuhuudda intay xasuuqa iyo duqaymaha ay ka wadaan marinka khaza waxaa magaalooyinka ay gacanta ku hayaan gumaystaha ka dhacay weeraro iskugu jiro duqaymo iyo kuwo keliya dulimaah oo ay fuliyaan dhallinyarada dulmidiidka ah ee hooyooyinkooda xaasaskooda iyo carruurtooda la taagdareystay sida arxandaradaaan ay u duqaynayaan ciidamada wax magaratada ah ee yuhuudda weeraradan ayaana geystay khasaarooyin aad u daran oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kuwaasoo soo gaaray ciidamada yuhuudda iyo shacabkooda ee dulmiga lagu deegaamaya magaalooyinka muslimiinta waxaa intaa dheer weerarada gantaalada loo adeegsaday ee laga soo tuuray dhanka qidaaca khaza waxay sababeen khasaare baaxad weyn oo gaaray maamulka saynada yuhuudda balse aysan warbaahinadooda soo bandhigin waxa khasaaraha ay gudaha maamulka yuhuudda ka dhacayo isku soo wada duub oo dagaalka marinka khaza ayaa wuxuu maamulka yuhuudda ku sababay khasaare kala duwan oo dhimasho dhaawac iyo mid maaliyadeed iskugu jira waxayna jaraa'idiyada caalamka sheegayaan in maamulka yuhuudda uu si maalinlah u gaaro khasaare aad u baaxad weyn oo dhanka maaliyadda ah
بقدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ahay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir ciidamada nusratul islaam ayaa qaaday weeraro culus oo khasaare lagu gaarsiiyey askarta xukuumadda burkina faso ciidamada militariga jamaacada nusratul islaam almuslimiin ee ka jihada mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa qaaday weeraro culus oo khasaare lagu gaarsiiyey xukuumadda bamako ee ka soo horjeeda isku xukunka shareecada islaamka inay ka hirgisho dalka burkina faso mujaahidiinta ayaa maalmihii tegay qaaday silsilado weeraro ah oo lagu dhiigbixiyey ciidamada xukuumadda wagaduugu lix iyo labaatanka bishan sii dhammaanaysae rabiicul awal dagaalyahan aad u hubaysan oo ka tirsan jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weeraro culus ku ekeeyey goob ay ku sugnaayeen askarta burkina faso dagaal saacado kooban socday kadib mujaahidiinta ayaa si buuxda uula wareegay fariisinka waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada burkina faso bayaan ay barta telegaraamka ku baahisay muwaasasada warbaahineedda ee zallaaq ah oo ku hadasha afka jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay hal askari laguna soo furtay saddex qori oo ak afartan toddoba ah iyo qalabyo kale oo militari oo ay goobta dagaalka uga carreen ciidamada burkina faso war-saxaafadeedka ay baahisay azallaaqa waxaa ku xardhanaa sawirada hubka ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta weerarkan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo lowankani oo dhaca gobolka kaysiya ee dalka burkina faso sidoo kale mujaahidiinta waxay ku taqadumeen maleeshiyaad ku sugnaa bayayeeqa ah oo dhacdo gobolka fadakroma ee dalka burkina faso waxaa jira khasaare gaaray ciidamada la weeraray intaay mujaahidiinta xaqiijiyeen waxay ka tillaabsadeen meydadka ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan canaasirta burkina faso khanaa'imka ciidamada mujaahidiinta soo furteen waxaa ka mid ah laba qori oo ak afartan iyo toddoba ah waxaa sidoo kale jira sanado militari iyo hagabyo dagaalo goobta dagaalka uga carreen ciidamada burkina faso oo dagaalka ka firxaday iyagoon dhig la qabta lahayn jamaacadda jihaadiga ee nusratul islaam almuslimiin ee xiriir kale leh ururweynaha jihaadiga alqaacida oo ku kala firsan dunida islaamka ayaa wada dagaalo lagu naafeynayo soo duuliyaasha iyo dowladaha hindhaha u ah ee kusoo hogaamiya dhulalka muslimiinta ay la haysto geeska kale kooxda xuutiyiinta ayaa waqooyiga dalka yeman kusoo riday diyaarad ay leedahay dowladda maraykanka galabnimadii shalay oo isniin ahayd waxaa magaalada sacda ee dhacda waqooyiga yeman ku burburtay diyaarad daroonis ah oo ay leedahay dowladda maraykanka taasoo ay dhulka soo dhigeen kooxda xuutiyiinta sida ay ku sheegeen war ay soo saareen afhayeenka kooxda militariga xuutiyiinta ninka lagu magacaabo yaxyaa sariic oo ka hadlay dhacdadan ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad nooceeda uu yahay m q nine xilli ay doonaysay inay howlgallo dhanka cirka ka fuliso sacda sida uu hadalka u dhigay afhayeenka xuutiyiinta yaxyaa sariic oo la hadlay warbaahinta kooxda xuutiyiinta waxauu intaa ku daray yaxyaa sariic in horey maraykanka uga soo rideen koob iyo toban diyaaradood oo noocan ah kuwaas oo uu tilmaamay inay dhammaantood ay dhulka soo dhigeen muddadahay sida tooska dagaalada uga socdaan mandiqada loogu yiro bariga dhexe muuqaalo ay baahiyeen xuutiyiinta oo ay kasoo duubeen diyaaradda ayaa lagu arkaya iyadoo ku dhacday meel bura islamarkaana ay burburtay taasoo sida muuqata ay ku rarnaayeen gantaalada waxgumaada
هذه الطائرة التي تحطمت وسقطت في أجواء محافظة صعدة عنده الصاروخ الطائرة
الأمريكية والطائرة حقتهم تحتاج دمنا أمريكا إسرائيل اليهود
dhanka dowladda maraykanka ayaa qirtay inay jirto diyaarad ay soo rideen maleeshiyaadka xuutiyiinta ay tabantaabiso dowladda shiicada ah ee iiraan hase ahaatee ma aysan bixin tafaasiil intaasi ka faahfaahsan maleeshiyaadka murtasaqada xuutiyiinta yemen ayaa dagaal adag kula jira ciidamada gaashaanbuurta ee uu hogaamiyo maraykanka ayaa marar badan fuliyey weeraro ay ku hobteen diyaarado badan haba ugu badnaatee diyaaradda lagu magacaabo m q nine oo ah diyaarad daroonis ah oo aad u isticmaasha dowladda maraykanka taasoo in badan wadamada caalamka islaamka ee duulaanka ku jooga maraykanka ka howlgasha meelaha la xusi karo waxaa ka mid ah dalka soomaaliya oo aan ognahay inay ka geysatay duqeymo dad badan oo shacab ah oo aan waxba galabsan ku dishay dowladda maraykanka iyo isbahaysiga ay majaraha u hayso ayaa ku guuldareystay sidii ay usoo afjari lahaayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ay qaati ka taagan yihiin maraakiibta isticmaala baddaas gaar ahaan kuwa ay leeyihiin isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka kuwaasoo shixnado isugu jira hub iyo cuntooyin u sida maamulka yahuudda ee gumaadka xooshnimadaah ku haya ehelkeyna ku nool dhulka falastiin dhinaca kale gantaalo ayaa lagu weeraray saldhig ciidamada maraykanka ku leeyihiin dalka ciraaq aroornimadii hore ee maanta oo talaado waxaa gantaalo nooca loo yaqaano kruiska lala beegsaday xero militari oo ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada bakhdad ee caasimada dalka ciraaq siday sheegtay wakaaladda wararka royters oo soo xiganaysa ilo militari ilaa iyo saddex gantaal ayaa ku dhacay meel u dhow dhismayaal ku yaala gudaha saldhigga oo ay deganaayeen maleeshiyaad ciraaqiyiin ah oo tababarkooda iyo taakuladooda ay bixiso dowladda maraykanka wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya inaysan wax khasaaro nafeed ah ka dhalan duqaymahan lala beegsaday saldhigga balse gubasho iyo burbur uu soo gaaray qaar ka mid a gawaaridii dhexitaalay gudaha saldhigga koob iyo tobankii bishii dhammaatay sebtembar ee eed markii weeraro culus ay la kulmeen dhismayaal ay deganaayeen diblomaasiyiin amerikaan ah oo ku yaala magaalada bakhdad ee dalka ciraaqa ma cadda cidda sidii rasmiga a ugu dambeysay weeraradan lagu qaaday ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka ciraaq hase ahaatee waxaa halkaasi ka howlgala maleeshiyaad hubaysan oo ciraaqiyiin ah islamarkaana taageero militari ka helay shiicada iiraan kuwaasoo marar badan qaaday weeraro lala beegsay askarta maraykanka ee ku sugan mandiqada loogu yiro bariga dhexe ciidamada amerikaanka ee duulaanka ku jooga wadamada muslimiinta ee suuriya iyo ciraaq ayaa la kulmaya dagaalo iyo duqeymo toos ah oo uga imaanaya maleeshiyaadkan ay taageerto dowladda iiraan kuwaas oo marar badan khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed dhaxalsiiyey ciidamada maraykanka dhowaan ay ahayd markii ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka suuriya gaar ahaan saldhigga dayrusuur ay la kulmeen duqeymo culus oo khasaare lagu gaarsiiyey xukuumadda washington inkastoo ay ka gaabsatay wasaaradda dagaalka ee maraykanka inay faahfaahin dheeraada ka bixiso duqeymahaas ugu dambeyntii ciidamada yahuudda ayaa saakay bilaabay inay gudaha u galaan koonfurta dalka lubnaan kadib markii ay maalmo xiriir ahi duqeymo halkaasi ka wadeen maamulka sahaynada oo maalmihii lasoo dhaafay ku celcelinayay inuu duulaan dhanka lugta ah ku qaadayo dalka lubnaan gaar ahaan koonfurta ayaa sheegay inuu maanta bilowday duulaankaasi afhayeenka ciidamada militariga yahuudda ayaa sheegay inay askartooda bilaabeen howlgallo dhanka lugta ah oo ay gudaha u galayaan koonfurta waddanka lubnaan halkaasoo lagu muransan yahay inay saldhigyo ku leeyihiin ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah kayaanka sahyuuniga ah ayaa sheegay in howlgalkooda uu noqon doono mid xadidan hase ahaatee khubarada militariga ee taxliiliya waxay sheegayaan inuu ka ballaaran yahay inta ay afkooda ka sheegayaan yahuudda yahuudda caanka kuwa dhulballaarsiga iyo xasuuq aan kala sooca lahayn ee u geysato dadka ayaa horey u sheegtay haddana ku celisay inay u socoto dhulballaarsi wasiirka amniga maamulka yahuudda oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ciidamadooda ay koonfurta lubnaan kaga jiraan dagaal aan sahal ahayn marka la fiiriyo arrimaha ku xeehan isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ku sii daray in la joogo xilligii ay burburin lahaayeen ururka isugu yeeray xisbullah islamarkaana ay dadka degan waqooyiga dib ugu soo celin lahaayeen guryahooda sida uu hadalka u dhigay wasiirka amniga ee maamulka sahaa-inada duqaymihii maalmihii lasoo dhaafay yahuudda ka waday waddanka lubnaan haatana weli ka socda ayaa la sheegay inay hordhac u ahaayeen duulaanka yahuudda ku qaaday maanta koonfurta lubnaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubayntii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ay qoreen saxaafadda aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuunada kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan carruur beddelan oo ku dhalanaysa khaza sababa ku aadan duqaymaha yuhuudda waxaana soo jeedinaya muxsen xasan xaaji marka tiro loogu dhaqaaqo tadaaciyaadka iyo saameynta taban ee ka dhalatay gumaadka halsana jirsaday ee uu maamulka yahuudda ka wado jiida khaza iyo muslimiinta ku nool ee reer filistiin waa kuwo aan la soo koobi karin islamarkaana ku kala daran qalbitaabadka iyo xanuunka sheekooyinka qaar ee sida maalinlaha ah looga soo diiwaangelinaya marinka khaza kana mid ah falalka bahalnimo ee yahuudda kula kacayso dadka marasta ah ee reer khaza waa kuwo aysan xamili karin akhriyaha iyo dhegaystahaba bashariyadda ideelkeed ayaana afka iyo gacanta isa saartay kadib markii ay aragtay falalka yahuudda ee ka gudbay falashada aadanaha balse waa adduun iyo gedgadoonkii oo ishii nool naxdin iyo naruuro labadaba waa ay aragtaa mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaalla magaalada khan yunis oo dhacda koonfurta jiida khaza ayaa saddex maalmood kadib dhalashadiisa waxaa lagu dabiibayey cunug yar oo lagu magacaaba maxamed abuucawaad kaasi oo ay dhakhaatiirta isbitaalka ku arkeen xubnaha qaar ee jidhkiisa oo beddelan sida wadnaha lugaha iyo maskaxda kooxda caafimaadka ee isbitaalka naasir adibbi ayaa dadaal har iyo habeen ah ku bixisay sidii ay u samata bixin lahaayeen nolosha cunuga yar ee maxamed kaasi oo dhashay kow iyo labaatankii bishan aynu ku jirna ee sebteembar isagoo laba kiilo iyo bar ah balse nasiib darro xaaladda maxamed ayaa ku soo dhammaatay in uu geeriyoodo sidaba uu warbaahinta u xaqiijiyey mid ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka hooyada dhashay maxamed oo lagu magacaabo yaasmiin ayaanan wax daryeel caafimaad ah helin intii ay lahayd uurka wiilkeeda iyadoona si maalinle ah u weyn jirtay cunno ay cunto iyo wax ay ku owda baahideeda iyo tanjiniinkeeda waxaa intaasi u sii dheeraa in si joogta ah ay dhagaheeda ugu soo dhici jireen gantaallada sumaysan ee ay yahuudda ku garaacayso magaalada khan yunis bilihii ugu horreeyey ee hooyada yaasmiin lahayd xamliga wiilkeeda diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah ayaa duqayn loo adeegsaday gantaal saaruukh ah la beegsaday gurigeeda oo ku yaalla galbeedka khan yunis iyadoona xilligaasi la miir daboolantay qiiqa ka dhashay gantaalka kaasi oo sankeeda ka buuxsamay yaasmiin ayaa sida ay u sheegtay qanaadka aljaziira waxa ay la kulantay cunno yari sidaba uu yahay xaalka dadka ku nool xayndaabka khaza sababa ku aadan go'doonka uu maamulka yahuudda ku soo rogay marinada jiidda maamulka yahuudda ayaana si gaar ah suuqaqa khaza oga xarimay in la geeyo hilibka khudaarta iyo ukunta diyaarsan iyadoona quudan jirtay raashiinka daasadaysan ee ay bixiyaan mu'asasaadka gurmadka ah sidoo kale barbarka cunuga yar ee maxamed abuucawaad waxaa ku dhalatay gabar iyadana loo bixiyey nuurah abuumacruuf taasi oo bannaanka timid iyada oo meyd ah islamarkaana maxamed abuucawaad kala siman xubnihii beddelnaa ee jidhkiisa iyadoona ay intaasi u dheereen doldoleelo ka muuqday wadnaheeda takhaatiirta isbitaalka naasir adibbi oo ay ku dhalatay nuurah ayaana xaqiijiyey geerida gabadhan yar taasi ousan jidhkeeda dhammaystirnayn islamarkaana ku dhalatay doldoleelo wadnaha korkiisa ah xaalad aad u kakan ayay la noolaatay intii ay lahayd xamliga gabadheeda haana oo ah hooyada dhashay nuur ah gurigeeda oo ku yaalla dayralbalax ayaana bishii may la duqeeyey xilli habeennimo ah weliba iyada iyo ilmaheeda oo dhex hurda arrintaasi ayaana waxaa ka dhashay in qoyskan dhammaantiis uu saamayn taban ku yeesha qiiqa saaruukha ee ay diyaaradaha yahuudda ku beegsadeen gurigooda sidoo kale haweenayda haana ayaa tiro toddoba jeer ah iyada iyo qoyskeedaba ka barakacday gurigeeda oo ku yaalla dayralbalax oo dhacda bartamaha jiida khaza kuwaasi ay barkood haana lugaynaysay weliba intii ay ku jirtay bishii lixaad ee xamliga gabadheeda haana maysan ogeen in ay gabadheeda qabto xubno beddelan oo jidhkeeda ka mid ah ilaa ay dhakhaatiirtu u sheegeen kuna wargeliyeen in ay gabadheeda u geeriyootay sababo ku aadan xajmigeeda oo aanan dhammaystirmin tan iyo toddobadii oktoobar sannadkii labada kun labaatan iyo saddexda markii uu bilowday dagaalka ee yuhuudda ku qaaday ghaza waxaa la dareemayaa soo badnaanshiyo zaa'id ah oo ku aadan dhallaanka yar ee ku dhalanaya qaar ka mid ah xubnaha jirkiisa oo aanan dhammaystirnayn iyo kuwo kale oo beddelan islamarkaana aanan waafaqsanayn suuradda aadanaha waana sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala xayndaabka ghaza madaxa qaybta dhalmada iyo dhallaanka ee isbitaalka naasir adibbi xaatim dahiir ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ay jirto tiro zaa'id ah oo ku aadan carruurta ku dhalanaysa isbitaalka islamarkaana aysan dhammaystirnayn qaar ka mid ah xubnahooda dhakhtarka ayaana si gaar ah u xusay in waxa ugu badan ay ilmaha ku dhashaan yihiin xanuunnada qalbiga iyo nusqaan xubno oo ay ka qabaan xubnaha taranka iyo si guud qaybta hoose ee jirhkooda xaatim dahiir ayaa sidoo kale caddeeyey in sababta ugu badan ay in sababta ugu badan ee ay ka dhasheen xanuunnada ay qabaan ilmaha ay tahay maadada qaraxyada sumaysan islamarkaana uu maamulka yahuudda ku garaacayo jiida ghaza iyo fayrasyada ay diyaaradaha yahuudda ku fardhiyeen magaalooyinka kala duwan ee xayndaabka tirada ugu badan ee carruurta reer ghaza ee ku dhalanaya nusqaanta xubnaha jirkooda ayaa masiirkooda waxa uu noqdaa in ay geeriyoodaan maadaama ay dhibaatada ugu badan ka qabaan wadnaha amaba maskaxda waxa ayna u baahan yihiin in qalliinno lagu sameeyo toddobaad kadib dhalashadooda waana arrin aysan awoodin xarumaha caafimaadka ee jiida ghaza ayuu leeyahay xaatim dahiir oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka naasir adibbi maahirka waaric oo isna ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka naasir adibbi ayaa dhankiisa sheegaya in ay jirto asbaab ra'iisi ah islamarkaana ka dambayso xanuunnada ay ku dhalanayaan carruurta reer ghaza kuwaasi ay ugu horreeyaan maadooyinka qaraxa ah ee uu ciidanka gumaystaha ku barigantaalay jiida ghaza iyo maadooyinka sumaysan ee qaraxyadaasi ka dhashay maahir ayaa sidoo kale caddeeyey in ay jirto quudxumo ay la nool yihiin haweenka ku sugan ghaza iyo in aysan helin raashiinka laasimka ah in ay hooyada isticmaasho inta ay uurka leedahay oo lagu sii daray xaaladda barakaca ah iyo nolosha teendhooyinka arrimahaasi oo la isku wada daray ayaana keenay sida uu maahir qabo in ay ilmuhu dhashaan iyadoo aysan abuurtoodu dhammaystirmin dhanka kale waqooyiga jiida ghaza ayaa isna ka badbaadin arrintan isbitaallada halkaasi ku yaalla ayaana laga soo diiwaangeliyey in ay ku dhalanayaan ilmo uusan dhammaystirnayn jirkooda iyo kuwo kale oo ku dhalanaya xubno beddelan oo ka mid ah jirkooda mudiirka isbitaalka kamaal cudwaan doctor xusaam abuusafiya ayaa warbaahinta u sheegay in asbaabta ka dambaysa arrimahani ay ka mid tahay marka laga soo tago gaboodfallada yahuudda in aysan jirin ricaayo caafimaad oo ay helaan haweenka iyo in xayndaabka aan laga helin cunooyinka hodanka ku ah fitamiinada doctor maahir ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in ay jiraan xaalaad badan oo ay haweenka reer ghaza soo ridayaan ilmahooda sababo ku aadan cabsida ay wajahayaan oo ka dhalatay duqaymaha yahuudda iyo barakaca joogtada ah ee ka jira cirifyada marinka ghaza inta la xaqiijiyey maamulka yahuudda ayaa duqaymihiisa ghaza u adeegsaday noocyo kala duwan oo gantaalle iyo bambaanooyin ah waxaana ka mid ah fisfoorka cad iyo noocyo kale oo sawaariikh ah waana sida ay xaqiijiyeen munadamaad ee ugu horreysa human rights watch maadada fisfoorka cad ayaana ah maado kiimikaal ah oo ay sunteeda aad u daran tahay waxa ayna ku qaraxdaa hawada iyadoona dhalisa gubasho ballaaran sidoo kale waxa ay leedahay qiiq fara badan oo guba lafaha kaasi oo sumeeya maqaarka iyo indhaha noolaha raami cabduh oo ka mid ah madaxda hay-adaha isku sheega xuquuqul insaanka ayaa xilli uu la hadlaayey shabakadda warbaahineed ee aljaziira daaha ka rogay in ciidanka gumaystaha yahuudda uu jiida ghaza ku garaacay toddobaatan kun oo tan islamarkaana waxyaabaha qarxo ah tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta al aqsa cabduh ayaa yidhi calaaqa weyn ayaa ka dhexaysa maadooyinka qarxa ee uu kayaanka sahyuuniga ah ku garaacay xayndaabka ghaza iyo carruurta ku dhalanaysa jiidda iyagaoo ay xubnahooda beddelan yihiin kuwaasi oo aan tiradooda la xadidi karin maamulka yahuuddana ma oggola in jiida ghaza la tago si loo soo dahfeedo xaqiiqada gumaadkiisa kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii ayay ahayd markii uu maraykanka laba magaalo oo ku yaalla dalka jabaan ku garaacay hubka nucleaerka kaasi oo aanan maraykanka ka hor loo adeegsan bashariyadda magaalooyinka heroshima iyo nagasaki ayaana ilaa xilligan laga dareemaa sunta nucleaerka balse raamiya cabduh ayaa sheegaya in maadada qaraxa ah ee lagu garaacay ghaza ay ka badan tahay tii uu maraykanka ku garaacay heroshima iyadoona magaaladaasi jabaan ay masaaxadeedu ahayd sagaal boqol oo kilomitir oo iskuweer ah halka saddex boqol iyo lixdan kilomitir oo keliya uu yahay iskuweerka qitaaca ghaza ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله